golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa kulan ay yeesheen waxa ay uga hadleen xaaladda soomaaliya horumarka dowladdu ay samaysay colaadda u dhexaysa somalilan iyo puntland amniga qorshaha kala guurka iyo xiriirka dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedyada waxa ayna codkooda ku biiriyeen baaqa ah in la joojiyo dagaalka u dhexeeya somalilan iyo puntland ee ka socda deegaanka tukanraaq iyagoo dhinacyada ugu baaqay in ay cadaawadda qaboojiyaan ayna u oggolaadaan dhaqdhaqaaq xolaha oo bani-aadanimada ah golahu waxa ay soo dhoweeyeen isbedelada ammaan dhaqaalaha iyo siyaasadda ee dowladda soomaaliya oo ay ka mid tahay doorashadii nabadda ku dhacday ee guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya si weyn ayay golaha ammaanka ee qaramada midooba u eegeen khatarta ka imaanaysa al-shabaab waxa ayna mar kale ku celiyeen taageeradooda ammaan ee dhammaystiran ee dowladda federaalk ee soomaaliya ay siinayaan shan iyo tobanka xubnood ee golaha ammaanka ee qaramada midoobey waxa ay soo dhoweeyeen horumarka xaaladaha ku salaysan qorshaha kala guurka iyada oo la beegsanaya bay yidhaahdeen wakhtigii loo qabtay in ciidamada midowda afrika ay mas-uuliyadda ammaanka ku wareejiyaan ciidamada qaranka soomaaliya waxa ay mar kale ku celiyeen muhiimadda ay leedahay in la dedejiyo fulinta qorshaha amniga qaranka taas oo aasaas u ah qorshaha kala guurka ah iyagoo ku booriyey dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedyada in ay mas-uuliyadda ama muhiimadda koowaad siiyaan dadaalada amniga golaha ayaa walaac ka muujiyey sii socoshada khatarta macluusha iyo saamaynta daadadkii dhowaan waddanka ku dhuftay waxa ayna hoosta ka xariiqeen muhiimadda ay leedahay taageero caalami ah oo lagu dhisayo adkaysiga muddada dheer dhinaca siyaasadda golahu waxa ay soo dhoweeyeen kulankii heerkiisu sarreeyey ee madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyadu ay ku yeesheen magaalada baydhabo saddexdii ilaa iyo shantii bishan golaha ammaanka ee qaramada midoobey waxa ay hubiyeen xushmadooda ku aadan madax bannaanida soomaaliya madax bannaanida dhuleed iyo midnimada siyaasadeed iyo midda dhuleed ee soomaaliya golaha ammaanka ee qaramada midoobey waxa ay xuseen walaacooda ku aadan cadaadiska maxalliga ah iyo midka bannaanka kaga imaanaya soomaaliya ee khatar gelinaya midnimada dowladda federaalka ah waxa ayna dhiirigeliyeen in laga shaqeeyo ka hortagga saameynta xasaradaha gobolka ee soomaaliya ku faafay iyo baahida loo qabo in saaxiibada caalamku ay soomaaliya ka taageeraan nidaamka federaalka ah ee soomaaliya iyo hay-adaheedaba ka qaybgalka haweenka ee siyaasadda ayaa sidoo kale ka mid ahaa waxyaabaha quseeya soomaaliya ee golaha ammaanka ee qaramada midoobey ay ka hadleen waxa ayna ugu baaqeen maamul goboleedyada iyo dowladda federaalk ah ee soomaaliya inay kordhiyaan awoodsiinta dumarka iyo in siyaasadda iyo go-aan qaadashadaba ay ka qayb galaan golahu waxa ay xuseen in shirka madasha iskaashiga uu dhici doono waa shirka golaha iskaashiga soomaaliya uu dhici doono shan iyo labaatanka iyo lix iyo labaatanka bishan waxa uuna ka dhacayaa magaalada brussels iyaga oo sheegay in uu ka soo bixi doono isbedello ammaanka dhaqaalaha iyo siyaasadda soomaaliya quseeya madaxda ayay ugu baaqeen dowladda federaalka ah ee soomaaliya in ay feejignaan dheeri ah galaan